ramadaan wanaagsan markale dhegaystayaal iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee bisha ramadaan ayaa waxaa suuqyada magaalada muqdisho laga arkayaa sarow kac ku yimid qiimaha maciishadda sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shugu magaceegu bilaa u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan
xilli ay maanta bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa bulshada ku nool gobolka banaadir laga dareemayaa u diyaargarow xoogan waxaana suuqyada muqdisho buux dhaafiyey dad iibsanaya noocyada kala duwan ee maciishada qudaarta iyo cabitaanada ganacsatada iyo shacabka dukaamaysanaya ayaa sheegaya in xilligan uu jiro sicir barar aada u ballaaran oo saameeyey dhinacyada qudaarta iyo raashinka khadre cali waxa ay ka mid tahay ganacsatada baqaarada maciishada kuleh gudaha muqdisho waxaanay ka warbixinaysaa korarka ku yimid noocyada raashinka rabadaankaa rabadaan qaar qaba allaha nooga dhigo raashinku waa qaali wax walba waa qaali hadda aaday u kacsan yihiin maciishadu rabadaankiina waa soo gada hadda timirtoo kaleeto aaday u kacsantahay sidii timir sanadkii hore sideed doolar ku gedi jirnay hadda saddexiyo toban doolaray maraysaa maciishada aaday u kacsantahay waxaan kacsaneen malaha bariiska baastada sokorta wax aan kacsaneen malahan waxaan leenahay bal ganacsatadu ha fiiriso buugga naxariista ha u fiiriso maadaama bishii rabadaan la soo galay ummaduna ay daalan tahay waxaan rabnaa in ganacsigii hadda waa kacsan yahay wixii laga qaban karaa laga qabto qudaarta ayaa ka mid ah waxyaabaha qiimahooda sare u kaca laga dareemayo sida uu sheegayo burhaan cali maxamed oo ka tirsan ganacsatada qudaarta suuqa xamarweyne qiimaha qudaarta buu yani sida basasho kale awal waxay ahaa jirtay toban iyo lix hadda waa labaatan iyo shan baradhadoo kale waxay ahaa jirtay toban iyo lix ama toban iyo sideed hadda labaatan iyo sideed marayda sida yaanyadaasoo kale waxay ahaa jirtay laba doorar ahaa jirtay hadda laba doorar iyo bar waaye qudaarta kale waa iska caadi meel dhexaad wada liintoo kale waxay ahaa jirtay toban iyo shan kun hadda waxay maraydaa soddon iyo shan kun waa tahay soonkan iyo soonkii hore markaad isbarbardhig ku samayso qudaarta goormay qaali tahay farqi weyn hadda u dhexay farqi weyn kii hore raqiis u ahaa hadda kan hadda saa'id yani
farxiyo xasan waxa ay ka mid tahay dadka u diyaargaroobaya bisha barakaysan ee rabadaan taasoo aan kula kulmay iyadoo ka adeeganaysa suuqa bakaaraha waxaanay isbarbardhig kooban ku samaysay qiimaha maciishada iyo qudaarta soonkii hore iyo kan maanta curtay qudaartoo kale baradhada ugu saa'ida liinta ugu saa'ida maanta wax ugu raqiisa suuqa waxaa ka jira nyaayada inta kale waxay maraysaa hawada marka waxaan leenahay filahi alxamdi ilaahay ummadda ha u miciino sicirka korow aaday wax walba waa qaal maciishadihii wixii dhan way kaceen bismillahi raxmaan raxiim waxaan aaminsanahay suuqa sanadka hore soonka hore iyo hadda inuu kala fiicanyo marka hore fiicnaay dadku xataa dhaqaalo badnaayeen dadka suuqa soonka mujtamaca dibadaha jiro ay soo wada aadaayeen ay dadka badana rabadaanka iyo soomaaliya ay ku wada soomaan muqdisho loo soo wada dalxiis tegi jira haddana dadka kale xiri karoona feris awal waxaa la heli jiray dad dadka u imaado ku korsoomo dadku dhaqaalay heli jireen waxyaaba badanaa la heli jiray maalmahan ma aqaan wax badanaa dadka saameeya marka laga soo tago dadka dukaamaysanaya waxaa sidoo kale jira barakacayaal tiro badan oo dhooban duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo aan haysan waxay kaga gudbaan bisha soonqaad haddaba ma jiraa qorshe uu maamulka gobolka banaadir ugu talagalay inuu dadkaasi ku afuriyo waatan jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka dadka masaakiinta ah barakacyaasha ah iyo kuwo badan oo guryaha ku jira oo aan dabka shidanaa jiro oo ayagu laftirkooda aamusan ee degan toddobiyo tobanka degmo ee wasaaradda gargaarka iyo maaragtay ka hortaga masiibooyinka ayaa maaragtay inta badan deeqaha adduunka markay noo soo dhiibaan la keenaa kadib ayadaa waxay usoo gudbisaa gobolka iyo dadka soomaaliyada muxsiniinta marka aan waxaan aaminsanahay bisha soon marka la gaaro dadka soomaaliyeed ee sadaqada la baxaaya iyo muslimiintaba magaalada gudaheeda xaafadaha waxaa ku yaala kaamam iyo kuwa banaanka degan oo barakacyaasha ah intaba insha allah bisha rabadaanna ganacsatada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay degdeg arinkaas ay wax uga fiiriyaan rabadaanka oo ah bil ay cunnada iyo cabitaankaba ka soomaan dadka muslimiinta loona tixgeliyo qayb ka ahaanshaha shanta tiir ee diinta islaamka waa bil goobaha cibaadada ku kulmisa dadyowga muslimiinta waxaana sanadkii labaad ay ku soo aadaysaa xilli dalal badan oo caalamka ah ay soomaaliyana ku jirto ay wajahayaan halista cudurka covid sagaal iyo toban kaasoo talooyinkiisa caafimaadna ay udubdhaxaad u tahay kala fogaanshaha bulshada shugu magaceegu bilaha u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho